qiraaco kalaa jirta oo aayadda suuratu buruuj ku jirta inagu waxaanu akrinaa dulcarshi اlmajiidu waynu damaynaa laakiin qiraa'o jalaysaa jirta oo odhanaysa dulcarshi almajiidi marka haddii qiraa'ada la qaato majdiga iyo sharaftan wuxuu u laabanaya carshiga oo markaa wuxuu noqonaya sifatun lilcarsh waxay noqonaysaa ilaahay carshi buu saaxiibi carshigaasoo majiid ah oo sharaf leh labada kii loo celiyaaba waa macno saxiixa weeye waxaa kaloo carshigan lagu sifeeyey inuu leeyahay xamala cid qaado sida malaa'ig baa sida ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa uu yidhi wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin amaaniya marka waa xamalat lcarshi baa laydhaa carshigaasay ka mas-uul yihiin waa ay sidaan siditaankaa ay sidayaan macnaheedu ma aha inaanu carshigu si kale u istaagayn ilaa malaa'ig la helo ma aha ilaahay xigmaddiisa iyo sunnihiisumbaa ku dareeray shay walba inuu sabab u sameeyo laakiin wuxuu ilaahay awoodi karaa inu yidhi halkaa taagnow ina allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula shay walba ilaahay isagaa haya marka wuxuu alla inoo sheegay inuu xamalo leeyi xamaladaa sidaana axaadiistu waxay ku ansaxday inay khalqi cajiiba yihiin wuxuu nabigeenna sal allahu caleh wasalam laga wariyey inuu yidhi uudena lii an ataxadaa can axadi xamalati alcarshi waxa lay fasaxay mala ka mida malaa'igta carshiga ilaahay sida inaan ka warramo baaxaddiisa maxaa looga warramaya baaxadda malaga markaad fahanto waxaad fahmaysaa ilaahay cadamadiisa allihii abuurayna intee buu leegyahay waxaa kaloo ku gelaya baqe waayo ilaahay junuuddaasuu leeyahay ilaahay junuuddaas wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu markaa nebigu wuxu uhi waxaa lay fasaxay inaan ka warramo mid keliyoo ka mida xamalada carshiga sida maa bayna shaxmati udunihi ilaa caatiqihi masiirata abcumiati caam dacashaa yaree dhegta iyo garabkiisa waxaa u dhaxeeya toddoba boqol oo sannadood inta in loo socdo innaga intay isu jirtaa dhegteenna iyo degteennu intay isu jirtaa waxaa yaree intaa faraha yar gaadhaya isagana waxa loo soconaya toddoba boqol oo sannadood ayaa loo soconaya jidhkii kale intuu leegi subxaan allah marka carshigaasuu sida waina lahu qawaa'im waxaa kaluu leeyahay carshigu qawaa'im iyo rukumo uu ku taagan yahay waannahu saqfu jannati alfirdows jannada firdowsee ugu sarraysa jannooyinkana saqaf kale maba leh carshiga ilaahay baa saqaf u ah waana tuu rasuulkulah sal allahu alayh waali wasalam idaa sa'altum allaha aljanna fas'aluuhu lfirdows haddaad ilaahay janno weydiisanaysaan ilaahay firdows weydiista fainahu awsadu ljanna jannada iyadaa ugu fadli badan wa acla aljanna jannadana iyadaa ugu sarraysa wa fawqahu carshu raxmaan saqafkiisuna waa carshu raxmaane ilaahay weydiista marka carshigaasi sidiisaa loo rumaynaya wuxuu sheekhu naqdiyaya oo gar ay tahay in la naqdiyo la burburiyo qolooyinka carshiga awila eedha carshi waxaa looga jeedaa mulkiga ilaahay aayaadka carshiga o dhan maxay ku macnaynayaan ilaahay mulkigiisa kullu haada maxay uga cararayaan waxay uga cararayaan in ilaahay carshigiisa ka koreeyo oynu dib ka sheegi doonno ay ka hordayaan inaanay mulki ahayna walaalkeena xanuunsanaya allah shaafiya allah shaafiya bismi illah allah shaafiya subxaan allah iska ladnaanay insha allah inaanay mulki ahayna waxaad ku dareemaysaa dee mulkiga ilaahay qawaa'im ma laha iyo rugmow ku taagan yahay malaa'ig sidoo la leeyahay mulkiga alleh ayaa malaa'ig sidaana waxa weeyaan inaanay jirin waa ay muuqataa carshigu waa kaa kursiguna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay aayatu lkursiyi wasica kursiyuhu alsamaawaati waalard marka waa makhluuq aad iyo aad u weyn inuu weyn yahayna aayaddaabay ka caddahayoo aayaddu waxay tilmaantay samaawaadkana waa ka waasicsan yahay kursigu arladana waa ka waasicsan yahay bal ka warrama alkursiy awsacu min asamaawaat wa awsacu min alard isagiina yaa ka waasacsan carshiga ilaahay nabigeenna sal allahu aleh wasalam waxaa laga wariyey saxiixna ah ma samaawaatu sabcu fi lkursiyi ilaa ka xalaqatin mulqaatin cala alard haddii aad rabtaan sicada mulkiga alle inaa ogaataan bal waxaad sawirataa samaawaadka intaa leegii arlooyinkaa toddobada iyo toddobada ah dhowr iyo tobanka ah oo laysu geeyey haddii kursiga alleh la dhex dhigo giraan yaroo lagu tuuray dhulka ayay la mid noqonayaan yaraantooda iyo baaxaddiisa wa fadlu lcarshi cala alkursiyi ka fadli tilka alfalaati cala tilka alxalaqa kursiguna carshiga ilaahay marka la dhex dhigo isna waa giraan yaroo dhul lagu tuura weeye marka makhluuqaadkaasi waa waawan yihiin makhluuqa ugu weyn uguna sarreeyaana waa carshiga laakiin qolooyinka juqraafigu waxay dhahdaan cadceeddaa ugu weyn iyo ee dayaxa ku soo xigay iyo umuurahaasay akhriyaan laakiin makhluuqa ugu weyni waxa weeye waa carshiga ilaahay macnaha kursiguna saddex macno ayaa lagu sheegaa macnaha koobaad cilmi waa lagu sheega alkursiyu macnahu alcilm waana qowl daciifa waana ta'wiil bal waa taxriif oo haddii cilmiga alle laga sheekaynayo aayaadku cilmiga toos bay uga sheekeeyaan ilaahay cilmigiisa ballaanaantiisa toos bay u sheegaan kursina laguma magacaabo cilmiga marka hada min taxriifaati almuxarifiin macnaha labaad oo culimmada qaar ku tegeen huwa alcarsh waa carshiga uun isaguna waa qowl daciifa walow kii hore uu dhaamo waxa daciifinaya waa la kala farqiyey xadiiskani muxuu kala farqiyey kursiga iyo carshiga aayadduna waa aayaadkuna waa kala farqiyeen qowlka ugu saxanna waa tafsiirkuu ku tegey tarjumaan alqur'aan xabru hadi lumma ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu ku fasiray alkursiyu mawdicu alqadamayni lilaah waa ilaahay halka uu gondihiisa saaro gonde ilaahay u qalma waa barta uu saara ayaa waxaa la yidhaahdaa alkursiyu hore buu xanuunsan jiro markuu ladnaan doonaa in yar taa hay taa hay khalas daaqadana ka yar ilaah waxaan weydiinaynaa alla shaafiya allah shaafiya allah ka dulqaado marka tafsiirka ugu saxani waa tafsiirka cabdullaahi bnu cabbaas waa alkursiyu huwa mawdicu alqadamayni lilah ilaahay sicadiisana allainta uu leeyahay kursigaasina allah yaqaana adugu waxaad ka ilaalisaa wahmigaaga waayo kursi markaad maqasho bahal rukume leh oo lagu fadhiisto oo gacmaha reeraa leh waxbaynu naqaanaa biniaadamkusa sameeyo dee kaynu naqaano iyo kuu ilaahay ka warramaya shaqo iyo shuqul toona iskuma laha magacay ka sinmaan inay muuqa ka sinmaan iyo xaqiiqada ma keensanayso waxyaalo badanaynu naqaano iyo wuxuu ilaahay ka hadlaya aad bay u kala duwan yihiin sheekhu markuu labadaaba ka hadlay waxa uu kale u gudbay ilaahay subxaana wa tacaala carshiga miyuu u baahan yahay iyo wixii ka sokeeyaba marka la leeyahay carshiga iyo wixii ka sokeeya waa jamiica almakhluuqaat maxaa yeelay wax carshiga ka sarreeyo makhluuqiiba ma jiro marka carshiga ka soo bilow ilaa makhluuqaadka ugu yar soo gaadh ilaahay cidna uma baahno huwa alghaniyu alxamiid hadduu wada baabi'iyo oo gebigeeda wada halligo ilaahay waxba u noqon maayo hadday wada addeecaanna waxba u kordhin maayaan hadday wada caasiyaanna waxba yeeli maayaan marka qodobkaasi waa qodobka ay fahmi waayeen qolooyinka munxarifiinta ee ictiqaadka ku lumay jahamiyada iyo muctasilada iyo ashaaciradu waxay u qaateen haddii ilaahay carshi loo sugo maxaa ka dhalanaya in ilaahay carshigaa u baahan yahay haddii carshiga la waayana ilaahay inaanu ilaahnimadiisu jirayn awhaan baa gashay iyo wahmi iyo umuuro kala galay taasina waa mustaxiil weeye waana muxaramaadka waaweyn weeye ilaahay shay uu abuuray uma baahna isagaa loo baahan yahay waa mabaahdaha loo wada baahan yahay qodobkaasuu sheekhu halkaa ku xalinaya wuxuu leey wahuwa ilaahay mustaqnin waxa uu ka maaransan yahy can ilcarshiga carshiga waa ka maaransan yahy iyo wamaa duuna waxa ka sokeeya waayo waxaanay culimmadu odhan jireen lalcarshu yaxmilu walalkursiyu yusnidu carshiguna ilaahay ma sido kursiguna ma tiiriyo ilaahay xigmaddiisaa ku dareertay inuu abuure eh oo uu inaydho aamina oo rumeeye eh xalla wuxuu uga baahan yahay ma jirto muxiiطun bikulli shay ilaahay wuxuu koobay shay walba waa koobay wa fawqahu waanu ka koreeya halkana wuxuu sheekhu kaga hadlaya ixaadada ilaahay ilaahay shay walba wuxuu ku koobay cilmi waa ku koobayoo waa ka warhaya waxba kama qarsoon aragna waa ka koobayoo wax walba waa arkaya maqalna waa ku koobayoo wax waloy leeyihiin waa maqlaya marka walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa litaclamuu ana allaha cala kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilma marka ixaadada ilaahay waa shay aad u ballaadhanoo wax walba waa koobay warkiisana wuxuu hayaa si daqiiq ah oo waxba ka qarsoonaanay laakiin wuxuu ku daray wa fawqahu wax walbana carshigu waa ka koreeya carshigana ilaahay baa ka koreeya nusakha qaar kitaabkeennan gaar ahaan kitaabka weyne sharaxa ah ayaa waxaa ku soo arooray muxiidun bikulli shayin fawqahu oo wowga laga jaray arrinka noocaasina wuxuu keenayaa macno baaila macnaha baailka waa maxay in la yidhaahday noqonaysaa ilaahay wuxuu koobay wax wal oo carshiga ka koreeya marka waxaad sugaysaa inay jiraan ashyaa kaloo makhluuqa oo carshigii ka sarreeya marka imaam alalbani wuxuu leeyahay waxay u dhowdahay kuwii kitaabka qori jiray intaan madbacadaha gaadhin ee gacanta ku qori jiray inay ku jireen qaar muxarifiin ah oo ictiqaadka muslimiinta kharibayey deeta wuxuu damcay inuu meesha ka saaro in carshigu ugu sarreeyo iyo in ilaahay carshigiisa ka koreeyo oo deetana wowgunbuu ka tuuray wowga ayuunbuu ka tuuray marka wowga laga tuurana macnahaasaa soo baxaya muxiidun bikulli shayin fawqahu shay kastoo makhluuqoo ka sarreeya carshiga ilahayna waa kooba lababa dhinac bay markaa ka qaldan tahay dhinaca kood waa maxay in carshigii makhluuqaad ka sarreeyaan oo baadiloon jirin iyo ilaahay intaa carshiga ka korraysunbuu koobaye kuwii ka hooseeyey miyuu koobay iyaduna waa qalad marka labadaa qalad baa soo gelaya sida saxdii waxa weeye waawul cadfi in la keeno oo ladhaa muxiitun bikulli shayin wa fawqahu marka carshigu isagaa makhluuqaadka ugu sarreeya halkana waxaa ku jira laba mas'alo oo aad iyo aad u waaweyn masalada koobaad waxa weeye masalatu culuwi illaahi calaa khalqih waa masale aad u cadiim ah oo cilmi badan ku duugan yahay qofka muslimkiina iimaan badan ka faa'iidayo in ilaahay makhluuqaadkiisa ka wada sarreeyo oo uu ka dhex baxsan yahay alculuw waana manhaj saxiix ah oo nebigeennu sal allahu caleh wasalam inagaga tegey saxaabadu inagaga tegeen salafka ka tegeen nimanka munxarifiintiina ay la halgameen oo la dagaalameen ibnulqayim wuxuu soo warinayaa ama uu soo ururinaya qaabo fara badan oo sharciga uugu soo arooray ilaahay culuwigiis sarraynta alleh sharciga waxay ugu soo aroortay noocyo fara badan waa marka koobaade altasriixu bilculuw aayaad badan iyo axaadiis ayaa waxay caddeeyaan inuu ilaahay sarreeyo culuwu daat wa culuwu alqadr wa culuwu alqahr saddexda noocba ilaahay qahrigiisu inuu sarreeyo oo cid walba uu muquuniyo qadarkiisa iyo sharaftiisuna inuu sarreeyo daatadiisuna inay ka baxsan tahay daatooyinka oo ugu sarreeyo in badanna waa akhridaan sabbix isma rabbika alaclaa wahuwa alcaliyu alcadiim markaad sujuudsan tahay maxaa tidhaahdaa subxaana rabbi alaclaa subxaana rabbi alaclaa marka waa culuwi saxa wey daatadiisaa koraysa oo qadarkiisaa korreeya oo qahrigiisa iyo awooddiisa ayaa korreeya cid walba uu ka gacan sarreeya waa ta koobaad ta labaad altasriixu bilfawqiya adiladu waxay caddaysaa inuu ilaahay makhluuqaadka ka sarreeyo yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wa huwa alqaahiru fawqa cibaadih marka aayaadkaas waxay caddaynayaan makhluuqaadka inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka wada korreeyo waa ta saddexaade adilat alcuruuj waxalla wixii daliile tilmaamaya wax fuulaya malaa'ig fuulaysa ama acmaal fuulaya samaawaadka oo xagga alla loo qaadayo qaadiddaa iyo curuujkaas wuxuu tusaya culuwullahi calaa khalqih iyo sucuudka adilatu sucuud iyo adilatu rafci kullu haadiisu wadagee waa adilo tilmaamaysa sarraynta alleh tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana marka malaa'igtu way koraan xagga alle u koraan ruuxuna waa malaku- waa malaku jibriil isna waa koraa sucuudkuna waa maxay camalka kor loo qaadayo ilayhi yascadu alkalimu اطayib waalcamalu الsaalixu yarfacu waxaa kaloo ka mid ah bal rafacahu allahu ilayh markuu alla ka warramayey nebiyullaahi ciisa ilaahay baa xaggiisa u kor yeelay adiladaasina waxay caddaynaysaa sarraynta alle waxaa qaybta afraad ah aayaat الnuzuuli wاlinsaal aayaadka tilmaamaya ilaahay inuu soo dejiyey waxyiga iyo axaadiista tilmaamaysa nuzuulullah inuu ilaahay soo dego habeen walba qaybtiisa ugu dambeeya nuzuulan yaliiqu bijalaalih kulli hadi maxay tilmaamaysaa culuwiga ilaahay waxaa kaloo tilmaamaya ilaahay subxaanaه wa tacaala sarrayntiisa adilada ee caddaynaysa اlإخبار عن رفعته رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء ee waxaa kaloo ka mida oo qaybta lixaad ah alإkhbaaru أnahu fi الsamاء أأmintum man fi الsamاء oo ilahay fiidaasi bimacna calaa أأmintum miyaa ka aamin noqoteen man fi الsamاء ay man calى الsamاء allaha samada ka koreeya inuu idinku soo dejiyo cadaabka noocaas nabigeennuna waa kiila sal allahu aleh wasalam alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa war miyaxa i aamini ladi xa i aamini weydeen aniga waxabay soo aaminay ilaaha samaawaadkiisa ka koreeya ayaa waxyiga igu soo aaminaye ma waxay igu aamini weydeen in yaroo xooloon qaybinayo oo markii qalooyin munaafiqiin ay yidhaahdeen qaybtani waa noocee ayuu yidhi alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa qaybta daliilka toddobaad ama nooca toddobaad asmaada ilaahay waxaa ka mid ah aldaahir huwa alأwal wاlaakhiru wاlظaahir wاlbaطin maxaana lagu macneeyey aldaahir alladii laysa fawqahu shay waa allaha sarreeye eh aan cidi ka sarray daliilka sideedaad ishaaratuhu sala allahu calayh wasalam ila asamaa nebigu markuu alla ka hadlayo iyo markuu ducaysanayo mar walba wuxuu ishaari jiray e xagguu ishaari jiray assamaa maalinkii laysu wada yimi ee saxaabadiisu ay buuxeen ee xajatulwadaac ee uu sagootiyayey ayaa wuxuu idhi waa laykiin weydiinayaa ee famaa antum qaa'iluun marka ilaahay ikiin weydiiyo ummatu muxamedey udhaa maydii yimi nebigiinni ma antum qaa'iluun maxaa odhan doontaan sidaadee nashhadu annaka ballagta alrisaala waaddayta alamaana wanasaxta lilumma waxaan uqiraynaa inaadna soo gaadhsiisay ood noo keentay ood weliba aad noola talisay siuu yidhi allaahuma fashhad allaahuma wuu ishaaraya markaasuu jahmiguna hadhow ku yimaya odhanaya ina allaha fii kulli makaan ilaahay meeluba waa joogaa subxaana allahi alcadiim nebiyulahi maxamedna waa ishaaraya wuxuu leeya rab ha ilaahay oo markhaati ka ahaw wuu ishaaraya ishaara waadixa iyo markuu ducaysanaya kaana yarfac yaday istisqaaga markuu roob doonayo kullu haadihi gacmaha kor buu qaadi jir daliilka sagaalaad waxa weeyaan altasriixu aw aliqraar calaa man qaala allahu fi samaa waa gabadhii addoonta ahayd ee ninka saxaabigii dulmay inta gabadh saxaabi waxay ahayd addoonoo muslimada saxaabiyada adhi bay la jirta adhigiibuu waraaba u yimi waa ka cunay neef ninkiina waa dhirbaaxa macaawiya ibnu xakam isulami markaasuu haddana isfogaad inuu dembi galay uu soo kaxeeyey wuxu uhi yaa rasuul allah miskiinadan waan dulmayo neefkii waraabuhu dilay baan u dharbaaxaye maxaan yeela suhi xoree waayo haye warayso wuxuu uhi ayna allah ilaahay mee say tiri allahu fi samaa ilan qur-aankay akhrisatay caqiidadaa loo saxay alraxmaanu cala alcarshi istawaa bay taqaanaa haddii jahmiyadu heli lahayn maxaa odhan lahay ina allaha fii kulli makaan meel walba ilaahay ka raadiy walciyaadu billah markaa way caddaysay suu yidhi man ana annayaana say tidhi anta rasuulullah adna rasuulkii allaatay suu yidhi ictiqha fa innaha mu'mina xoree waa mu'minade alla yaqaanade xoree ilan qofka alla lama xoreeyo kullu hadihi aladilla maxay caddaynaysaa waxay caddaynaysaa ilaahay inuu sarreeyo makhluuqaadkiisa oo dhan ka koreeyo ka dhex baxsan yoonu ku dhex jirin qofka aamina in ilaahay makhluuqaadka ku dhex jiro oo uu naasil yahay oo ku dhex jiro ku dhex milan yahay waa kufri bawaaxa waa gaalnimo cad oonu meel la diinta ka soo gelin qolooyinka ictiqaadkoodu lumay ayaa waxay sifeeyaan waxaan la garanayn qaar waxay yidhahdaan ina allaha fii kulli makaano alxuluuliya la yidhaha waa kufaar qolina waxay yidhahdaan laa daakhila alcaalami walaa khaariji ilaahay caalamka kumana jiro kamana baxsana hadda xagguu ku maqan yahay subxaan allah alraxmaanu cala alcarshi istawa iyo wixii la mid ah masaladaas marka waa masalada guud ee la yidhaha masala اlculuw waxa ka farcanta masalo hoose oo la yidhaah mas'alaة اlistiwa in ilaahay subxaanaه wa tacaala ka kor noqday carshigiisa iyaduna waa masalo culus oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu caddeeyey nebigeennu waa caddeeyey salafkii isku waafaqeen ummadda inteedii khayrka badnaydna isku waafaqeen toddoba aayadood oo qur'aanka kariimka ah ayaa caddeeya in ilaahay ka kor noqday carshigiisa waa suurat alacraaf aayadda afariyo kontonaad iyo suuratu yuunas aayadda saddexaad suuratu racad aayadda labaad suuratu taaha aayaddeeda shanaad suuratu lfurqaan aayadda sagaal iyo konton suuratu sajda aayadda afraad iyo suuratu alxadiid aayadda afraad ood heli kartaan acraaf waa afar iyo konton baynu nidhi yuunusna waa ta saddexaad racadna waa ta labaad daahana waa ta shanaad suurat lfurqaanna waa sagaal iyo konton sajde iyo xadiidna waa aayadda afraad toddoba aayadood baa caddaynaya in ilaahay subxaanah wa tacaala carshigiisa ku istiwooday alistiwaana fi luga alcarabiya lahu macaanin arbac afar macnuu leeye wuxuu leeyahay istaqara iyo cala iyo irtafac iyo iyo tii la midka ahayd oo ah maxaanu idhi istaqara iyo sacida iyo irtafaca iyo cala afartaa wey intana waxaa soo ururiya ibnuqayim wuxuu uhi walahum cibaaraat calayha arbacun qad xasalat lilfarisi الطacaani wahiya istaqara waqad cala wakada irtafaca aladii ma fiihi min nukraani wakadaka qad sacida aladii huwa raabicun waabu cubaydata صaaxibu shaybaani yakhtaaru hada alqowla fi tafsiirihi adraa min aljahmiyi biاlqur'aani afarta macnaba ibnuاlqayim baa ku soo ururiyey qasiidadiisa laydhaah alkaafiyaة shaafiya marka macnayaashaas isma diidayaan waa ka kor noqday iyo irtafaca iyo cala istaqara iyo sacida waa isku wada macne macnuhu waxa weeye si uu yaqaano oynaan inagu garanayn ayuu ilaahay uga kor noqday carshigiisa saasaa la rabaa qofku inuu aamino carshigana uma baahna wax ka sokeeyana uma baahna dhammaan alla waa ka maarmay amaa qolooyinka ahlu tajahum waxay iyagu aaminsan yihiin macnayaal kala duwan qolo waxay yidhaahdaan istawaa bimacna stawla istawaa bimacna stawla wuu qabsaday macnahaasina waa taxriif walaysa ta'wiil marka la yidhaha deliil ma haysaanna waxay keenaan beyd nin shaacir uu leeyahay qad istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin aw damin muhraaqi marka waa wax la yaab la wey oo waxaad u la yaabloo caqiidadii dhammayda ummadda aayad u soo qaadan maayo xadiisna u soo qaadan maayo qowl saxaabina soo qaadan maayo bayd nin carbeed bayd shicira gabay washucaraa'u yatabicuhum alghaawuun ayuu deliil ka dhiganayaa walciyaadu billaah weliba luqa ahaan marka la deliishado xilliga la deliishado maaha markaad luqad deliishanayso xilligaana dadkii carabta ahaa ku milmin magaalada ee reemiyiga ahayn baa la deliishadaa waa xilligii jaahiliyada iyo sadrulislaam ama wixii ka dambeeyey way milmeen luqadihii kalaa soo dhex galay sida innagaba aynu u milannay ummaddu markaanay cid kale dhex gelin ayuunbay luqadeeda soo afitay marka kale miyaa kelmada halkan ka soo adeegso ka ergiso kan samee wuxuba way khaldamayaan waxaa kaloo yana cajiib ah in ilaahay kelmaddiisa wax lagu daro ila ilaahay wuxuu idhi istawaa kanna muxuu odhanaya istawlaa muxuu ku daray laan buu ku daray in ilaahay waxyigiisa wax lagu daraa waa abiica min abaa'ic alyahuudi alkhabiisa waa dabiicadaha yahuudda oo yahuud baa la odhan jiray xitatun dhaha intoo masaajidka gashaan baytulmaqdis idinkoo sujuudsan xita dhaha ilaahayo dunuubta naga daadi xuta cannaa xita ilaahu dunuubta naga daadi markaasay nuun ku dareen xintatun min shaciirin ilaahayo xabad heedaan ku weydiisanaynaa marka in wax lagu kordhiyaa waa abiicat lyahuud kuna waa la mid wuxuu idhi nuun اlyahuudi walaamu اljahmiyi huma fii sharci rabbii saa'idatan aw fii sharci rabbi الraxmaani fii sharci الraxmaani saa'idatan ibnu qayim waxa uu yidhi nuunkaa yahuudiya laamkaa jahmiyadu labaduba sharciga ilaahay waa ku siyaado waana runtii marka labadii qodoba sheekhu waa isu keenay ilaahay carshigiisa ayuu ku istiwooday oo ka kor noqday kornoqosho isaga u qalanta waa sii wada sheekhu wuxuu uhi waqad acjaza wuu cajsi geliyey can ilixaatati inay koobaan rabbi khalquhu khalqigiisu waa ay ka caajis noqdeen waqad cajisana riwaayaadka qaar waxa qoraya nusakha qaar waqad cajisa idinka laakiin maxaa idin qoran waqad acjasa ma idin qoranta se cajasa waqad acjasa wuxuu ka caajisgeliyey can ilixaadati khalqu marka khalqigu allama koobi karaan cilmi ahaanna uma koobi karaan caqli ahaanna uma koobi karaan walihaada waxa laga mamnuucayba inay ilaahay ku fikfikiraan waayo mama koobi karaan mana gaari karaan maxay ku fikiraan tafakaruu fii khalqi illaah walaa tafakaruu fii daati illaah waa xadiis marka laysu geeyo qawi noqonaya weeye makhluuqaadka alla ka fikir oo ku celceli oo halkaa wax kala bax mooye ilaahay daatadiisa ha ka fikirin waayo ma gaari kartid sheekhu waa siduu wuxuhi wanaquulu waxaynu leenahay ina allaha alle rabbi subxaana ittakhada wuxuu ka yeeshay ibraahiima ibraahiim khaliilan khaliil buu ka yeeshay wa kallama allahu ilaahay wuxuu la hadlay muusa nebiyullaahi muusena takliima la hadlid iimaanan rumayn baynu saa u rumaynayn iyo wa tasdiiqan tasdiiq iyo rumayn iyo wa tasliiman ogolaanshiyo iyo nabadgeliyeyn ayaynu sidaa u yeelaynaa halkana wuxuu sheekhu kaga hadlayaa laba nebi oo ambiyada alle ka mid a gaar ahaan ululcasmiga ee rususha ah ayuu ka warramaya waxyaalaha ilaahay ku maamuusaye alla uu ku sharfay ibraahiim waa abul ambiyaa xagga fadligana nebigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam ayuunbaa ka fadli badan beytu ibraahiim iyo caailadiisa iyo ciddii ka farcantayna khasaa'is fara badan ayaa lagu gaar yeelayo aad iyo aad u cajiibi ee khasaa'ista waxaa ka mid a fiihi nubuwatu walkitaab wixii isaga ka dembeeyey tafyiirtiisii ayuunba nebiyaduna ka soo baxaan kutubtana lagu soo dejiyaa waayo ibtilaa buu soo maro waa la imtixaamay imtixaanaad culus buu soo galay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyatii qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin marka waa la ibtileeyey ibtilaagana culimmadu waxay ku tilmaamaan dee ibtilaayadii ugu waaweynaaye aan abid la soo arag ayuu soo arkay muxuu soo arkay in ilaahay dartii loogu tuuro dab holcaya iyo naar maxaad alle u waxidaysaa maxaad noola walaaqan weyday shirkaan walaaqanayno maxaad nooga jejebisay ya ayaa lagu ibtileeyey waana ibtilaa cajiiba ilaahayna waa kii badbaadiye waxaa kaloo lagu ibtileeyo yana cajiib ah inuu muddo dheeroo boqol sano ku dhadhow aanu ubadba dhalin markaa dambe isagoo sagaashanka gaadhay ayuu ilaahay wiil siiyey wiilkii waxoogay soo kacayo marka ubadka loogu jeceliyey ee uu la shaqaynayo ordaayo kurxoogla ah ayaa lagu yihi biree isugu joogso maaha cid kalaa biraynaysa adigu biree amarkii ilaahayna wuu qaatayoo wuu fuliyey ilaahay baa badbaadiyey waa waxa ugu daranee waalid lagu waalid waxa ugu daranee lagu lagu amri karaa waa maxay adigu isdil baa uga dhow ilmahaaga biree tii baa lagu tiina uu ka soo baxay waxaa kaloo lagu ibtileeyey isaga oo weyn inuu intaasoo meelood oo mahlakad au galo ilaahay dartii u galo wuxuu ka soo hijrooday ciraaq falastiin buu yimi ilaahay dartii baa looga eriyey haddana masar buu tegey alla dartii baa looga soo eriyey haddana falastiin buu kusoo noqday wahaakada isagoo weyn baa haddana waxaa soo degtay inuu isgudo oo isxalaaleeyo waa awalu man ikhtatan markaana waxaa la yidhaha boqol iyo labaatan buu ah siday xadiisu tilmaamayso boqol iyo labaatan sannadoo isagoo ah ayuu isguday kulla haadii waa ka soo baxaya waxyaala badan marka intii ka dambaysay nebi lama soo dirin ilaa tafiirta ibraahim weeye waxaa kaloo ka mid a fiihi a'immatun yahduuna biamri intaa isaga ka tafiirantay a'immaa ka soo baxda oo a'immaduna kama baxaan fiihim alkhaliilayn iyagana waxaa ku jira labada khaliil isaga iyo nebiyulaahi maxamed ayaa iyaguna halkaa maraya waxaa kaloo laga dhigay saaxibu lbeytayn labada beyt waa beytu alcatiiq oo ku yaalla maka iyo bayt alaqsa ama masjid alaqsa labadana isaga ayaa ee gacanta ku hayay oo labadaba wuu joogay kaana waa deganaa kana waa imanay jacalahu saaxibu salaa salaadana isaga ayaa u saaxiiba oo dee markii horena xaggaasaa loo tukanayay markii dambena xagganaa loo tukanayay wahaakada waxyaalo badan buu leeyahay nebiguna sal allahu caleyh wasalam wuxuu caddeeyey in ilaahay uu ka dhigtay isagana khaliil kama itakhada ibraahiima khaliila waata ka sugan nebiga inuu yidhi innii abra'u ilaa kulli khaliilin min khullati nin kastoo khaliil ah waxaan uga beri noqday khulladiis khulladuna waxa weeye maxabada fi luga alcarabiya toban derajay martaa المحبة والعشق والتيمم والتطيم والهيام والغرام والعشق والخل وحوي إلا تبنع وي تأوغو قيمها بدن والخلة ومرك شيء قاعد تعيشها قلبي قاعد أبوحيه وأن ملي الركب بنانيك قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا marka khaliil marka la leeyahay adugu waad odhan kartaa khaliilii muxamed rasuulillaah nebi muxamed baa khaliilkaygoo aad baan u jecelay laakiin ma odhan kartid nebi muxamed baa iga dhigtay khaliil waayo qalbigiisu dee mid buu qaadaayo midiina waxa buuxiyey ilaahay maxabadiis marka wuxuu haddaan cid ka dhiganaya walow kuntu muttakhidan axada min ummati khaliilan latakhadtu abaabakarin khaliila haddaan cid ka dhiganaya khaliil waxaan ka dhigan lahaa abubakar marka waa inagii soo marnay in labadoodaasu khullada ay leeyihin maxabaduna ay ka hoosayso lafdiga khullada qolooyinka jahmiyada muctasilada iyo kayrkoodba waxay diidan yihiin khullada waxay leeyihin khulladu waa qayb ka mid a maxabada maxabaduna waxay tilmaantaa maylu lmuxibbi ilaa maa yumaasiluhu min almaxbuub wuxuu qalbigu u iishaa wixii la mumaasale la nooca ama uu baahan yahi oo markaad gaajaysan tahay cuntaad u baahantood jeceshahay waa jeclaanis markaad haraadan tahay ilahayna waxba ma u baahdo marka ilaahay ma jeclaado jacaylla looma sifeeyo maxay garabka ku dhufteen aayaad waa axaadiis kaiira waanay xarifayaan yuxibuhum wa yuxibuuna iyo wixii la mida wakallama allaahu muusa takliima tanna waa kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la hadlay nebiyullaahi muusa takliiman masderkaasina waa mu'akidun lificli masderku markuu mu'akid lificli yahayna majaas buu meesha ka saara oo iminka haddaanay takliiman la soconin wakallama allaahu muusa waxaa dhici karta inay qolo yidhaahdaan ilaahay farriin buu u soo diray malaa'ig buu u soo diray jibriil baa u keenay qalbiguu ugu soo tuuray waxbay akhri lahayn laakiin maxaa u quusgaysay takliiman la hadlid waa sida adigoo yidhi qaabaltu fulaanan hebel baan la kulmay waxaa loo qaadan karaa waan wada hadalnay kanaan dhacay keer baa dhacay markaasaa tidhi muqaabalatan maya waanu hor istaag marka masterka noocaas la mu'akidun lificli hawsha ugu weyn u qabtaa waa maxay majaaskuu meesha ka saaraya in la yidhah majaasoo si kalaa looga jeeda وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما انت مركو شيخ كهضي وحو قدبيا الإيمان بالملائكة والنبيين وبالكتب وحو ونؤمن وحن رميسنه بالملائكة ملائكة أيان رميسنه هدان أهل السنة والجماعة نهي إيا والنبيين النبيين iyo wlkutubi kutubtii baanu rumaysannahay almunazalati lagu soo dejiyey cala almursaliina rususha lagu soo dejiyey wanashhadu waxaanu qiraynaa annahum rusushu kaanuu inay ahaayeen cala alxaqi almubiin marka in malaa'igta la rumeeyaa waa jus iimaankaaga ka mid ah oo ajdaada waaweyn iyo arkaanta culculus ah wاlkufru bimalakin waaxidin kufru bibaqiyati اlmalaa'ikati wbillaahi wbijamiici man arsal haddaad malg keliya ku kufrido ama aad colaadiso waxay ka dhigan tahay jamiica almalaa'ika inaad ku gaalowday nebiyadii iyo kutubtii waxo dhan ku gaalowday kadalika waxaa la mid inaad colaadiso marka qofku waa inuu iska ilaaliyo caydooduna waa waxyaalaha lagu gaaloobo wey waa waxyaalaha lagu gaaloobe diinta lagaga baxo yuhuud baana lagu yaqaanay inay malaa'igta kale xigtaystaan oo nabigeena sal allahu caleh wasalam markii la soo diray ayay su'aal weydiiyeen waxaa ku dhaha maxamedow waxyiga yaa kuu keena markaasuu yidhi jibriil tidhi ahay ah alla maad miikaa'il tidhaahdid haadaa caduwuna min almalaa'ika kii cadowga noo ahaa een isnacbayn ayaa kuu keena way noo dhammaatay miikaa'il baan isku wacannay oon isku macaanayay maad kaa ka dhigtid bay idhahde kaana in isagu iska odhanaya wuxuu doono marka malaa'igtoo la kala xigtaystaa waxa weeyaan waa tii aayaadkii soo degi jireen suuratu baqara man kaana caduwan lijibriila ilaa aakhiri alaaya waxay tilmaamaysaa inuu qofkaasi gaal yahay hadduu malag keliya colaadis waxaa kaloo lamid qofku hadduu dee malakulmowdka iyo una malakulmowdkan caayaya ama kan odhanaya kulli hadi waa gaalnimo malag keliya ee asalkeedana waa inagii soo marnay lafdigan malaa'ika waa jamac mufradkeeduna waa maxay waa malak kitaabkii horenu ku soo marnay ishtiqaaqeeda oo waxaa laga keenay alaka ya'laku aluukatan oo arsala yursilu risaalatan malag haddaad maqasho waa mursal wey waa kii la diray wey marka malaa'igta waanu rumaynaynaa laba nooc baa loo rumaynayaa malaa'igta iyo kutubta iyo rususha laba nooc baa loo rumeeyaa waxaa loo rumeeyaa iimaanan mujmala iimaan duuduub ah oo malaa'igta kuwaa taqaan iyo kuwaanad aqoon iyo kutubta kaad maqashay iyo kaanad maqlin nebiyada ka la magac dhabay iyo kaaan la magac dhabin maxaa lagaa raba inaad wada rumayso tidaa waan wada rumeeyey kullun aamana bihi inaad tidha ama kullu aamantu bihi ta kalena waxa weeye aliimaanu almufasal oo inta laga magacaabay waa inaad si gaara u rumayso malaa'igtu ma wada ismana kutubtuna ma wada ismana rasushuna waa la mid oo laynoogama wada qisoone qaar baa laynooga qisooday marka kuwa lagaaga qisooday si gaaraad u rumaynaysa kuwa aan lagaaga qisoonna si duuduuboo guud ahaana ayaad u rumaynaysaa malaa'igtuna waxay leeyihiin khasaa'is cajiib ah khasaa'istaa waxaa ka mid ah inaanay ilaahay caasiyayn in waxaa lagu diro sidiisa u fuliyaan inay fara badan yihiin khilqadoodu inay naga duwan tahay asalkay ka abuuran yihiin inay nuur ka abuuran yihiin umuuro badan bay leeyihiin horena waanu soo tafsiilinnay kutubihi horeynu ku aragnay xataa shaqooyinkoodu inay qaybsan yihiin qoloba hawl qaabilsan yihiin horeynu usoo marnay waxba ku laaban mayno waxaa keliyana wax ka odhanayna oo culimmada qaarkii isaareeyaan mas'alo ayuhuma afdal saalixi albashar am ilmalaa'ika yaa fadli badan basharka iyo ibni aadamka toosan ee alla yaqaanka ee cibaadaystee wanaagsan iyo malaa'igta keebaa fadli badan ayay culimmada qaar isaareeyaan ahlu sunnati waljamaca waxay aaminsan yihiin saalix albashar haddii nebiyada lagu daro ila nebiyadii waa bashare waxa fiican oo fadli badan saalixa albashar haddii nebiyada laga reebo oo nebiyadu ka baxsan yihiinna malaa'igtaa fadli badan ayay maraan waana qowlka xoogga badan ee saxdaa weyn qolooyinka muctasilada laydhaa waxay yidhaahdaan malaa'igtaa fadli badan kuwaa shaaciraduna saddexda qowlba waa leeyihin shaaciradu waxay leeyihiin qolo tidhi waafaqday ahlu sunnaha iyo qolo waafaqday muctasilada iyo qolo ka istaagtayoo laa haada walaa haada kaa iyo kaa midna aan odhannine ka aamusay oo ku wareeray culimmada qaar oo muxaqiqiinina waxay leeyihiin mas'aladani waa min bidaci cilmi alkalaam cilmulkalaamka markuu islaamka soo galay bidacuu la soo galay bay ka mid ahayd yaa fadli badan malaa'igta mise basharka kiisa saalixa ah waanay u muuqataa inay noocaa tahay laakiin masale ahaan isaga ogaada inay masale jirta tahay ahlu sunnuuna dariiqu maray waxa weeyaan haddii la israaciyo basharka oo dhan oo ambiyadu ku jiraan iyo rusushu waxaa fadli badan basharka kuwooda saalixiinta ah haddii la kala reebana malaa'igta ayaa fadli badnaanaysa oo nebiyada laga saara meesha wnebiyiina nebiyadana waa rumaynaynaa iyo wlkutub almunasalati cala almursaliin axadu shuraaxi alkitaab waxay tilmaamay wuxuu tilmaamay qur-aanka kariimkaa marka la akhriyo wuxuu horraysiiyaa kutubta nebiyadana wuu dembaysiiyaa laakiin sheekhu sidaa ma yeeline wuxuu horraysiiyey nebiyadii kutubtiina wuu dembaysiiyey wuxuu ilaalinayaa un sajciga iyo qaabka u kala dambaynaya lafdiga nebina oo inagii soo tilmaannay iyo farqiga u dhexeeya nebi iyo rasuul waa aynu soo marray laakiin waxaynu xusaynaa uun nebi keliyaoo lagu kufriyaa ama la dhaleeceeyo la ceebeeyo wax laga sheegaa waa kufrun bijamiici arusuli waalambiyaa nebiyadiiyo rususheed ku gaalowday weeye nebiyadana si aynu sheegnay baa loo rumaynayaa saddexdii darajenu xusnayna way kala yihiinoo darajada ugu sarraysaa waa ululcasm waa shanta nebi ee rasuul waa nebiyulaahi muxamed ibraahim muusa ciisa iyo nuux qaybta ku soo xigtaana waa rusul qaybta ugu hoosaysana waxa weeye waa ambiyaa wاlkutub اlmunasalati cala اlmursaliin kutubtuna waa laba nooc kutub laynoo xusoo laynoo sheegay iyo kutub aan laynoo sheeginoo si cumuum aynu u rumaynayn kutubta laynoo sheegay waa shan waa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkuu ku soo khatimay ee qur'aanka ah iyo kuu ku soo dejiyey nebiyullaahi ibraahiim iyo kuu ku soo dejiyey nebiyullaahi muusa oo towraad ah iyo kitaabkuu ku soo dejiyey nebiyullaahi ciisa oo injiil ah iyo kitaabkuu ku soo dejiyey nebiyullaahi daawuud oo zabuur ah marka suxuf ibraahiim waa macruufo waa kaa aynu sheegnay laakiin culimmada qaar ba waxay dhahdaan mid lixaad baa jiro suxufu muusa oo nebi muuse laba la siiye leey towraad iyo suxufi muusa oo ay suuraddii a garanaysaan ee suurat laclaa ay egdeliishanayaan suxufi ibraahiima wa muusa culimada qaar waxay le maya eh laba ma kala ah towraadunbaa marna lagu sheegay towraad marna la yidhi maxay suxufi muusa sidaasana u dhowdahay inaanay lix kitaab ahayne inta laynoo magacaabay ay yihiin shantaa kitaab shantaba waynu rumaynaynaa laakiin qur-aanku wuxuu la dheeriyey isaga waa ku camal falaynaa waxa kalaynu rumaynaynaa afarta horeba inuu qur-aanku nasakhay oo maanta aanay shaqaynayn culuumta ku duuganna qaar badan waa la dooriyo waa la bedelay inta soo hadhayna saddex baa loo qaybiya inta soo hadhay kutubaha horeen la bedelin saddex baa loo qaybiya wax diinteennu ogoshahay oo ay qirtayba aynu qorayno iyo qayb diinteennu ay diidday oo la bedelay oo la nasakhay iyo qayb laga aamusayoo ay u dhowdahay inaynu iska aqbalayno siday culimmadu u badan yihiin wixii sharcigeennu ka aamusay ee sharciyadii naga horreeyey ahaa ee aanu diidinna aqbalinna waynu aqbalaynaa waa almaskuutu canhu baa la yidhaa wاlkutub اlmunasalati cala اlmursaliin wanashhadu waxaynu qiraynaa annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen cala alxaqi almubiin waxa keliya oo aan islahaad sheegtid oon ilaabay xadiiska xusaya cadad alambiyaa waa xadiisu abi dar ibnu xibbaan baa ku soo saaraya saxiixiisa culimmadu way isku maandhaafsan yihiin xadiiska waxaa la weydiinayaa kam ilambiyaa oo nebi allow nebiyadu alla soo diray intay dhammaayeen suu yidhi miatun wa arbacatun wa cishruuna alfan boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi rusushuna alaaamiata wa arbacata cashar saddex boqol iyo afar iyo toban marka culimmada badankoodu way daciifiyaan nin la yidhaha caliy ibnu yaziid alalhani baa ku jira marka waxay u badantahay inuu xadiiskaasi daciif yahay macnan macna ahaanna uu daciif yahay sanadna daciifu yahay walow albaani uu xoojiyo laakiin culimmadu waxay u badan yihiin inuu daciif yahay qolada saxiixinaysaana saxiixu lidaatihi ma yidhahdana waa saxiixu likayri nebiyada waxaa ka mid ah oo aynan iyadana xusin ilaahay u xusiye khasaa'is khasaa'istaa waxaa ka mid a nebi caaha leh ma jiro nebi dhaleeco jidhkiisa ku leh ama wax lagu caayo ma lehe ilaahay wuxuu ku abuuraa ka axsani khilqa si aan meella loogu soo marinoo aan sina loogu yasin ama aan loo dhaleecayn oo loo ceebay xataa carab jalaqdii nebiyullaahi muuse lagu sheegay may ahayn shay lagu abuuray isagoo saliim oo alla abuuray laakiin waxay ahayd xaadiso dhexe oo soo martay oo kutubta lagu wariyo khatar iyo qiiraqiiruu galay isagoo yar buu qabtay fircawn isuu dhulka ku tuuray xukiyihii dilayaba waa kan markaasaa islaantii khayrka qabtay tidhi war waa ilmo yaroo waxba kala garan maaye imtixaanba maxaan ku imtixaama dhimbiildaba iyo timir ku imtixaan markaasaa lagu hanuuniyey inuu qaato dhimbiishii dabeetana uu afka ku tuuro taasaa keentay isaguna waa kii dalbanayay rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli markaa nebi iinlii ma jiro dhammaantood saadiqiin bay ahaayeen akhlaaq halka ugu wanaagsan ku dhaqmay caqliga ilaahay wuxuu ku siiyey inta ugu badan waayo jihaad bay gelayaan oo dood bay gelayaan oo muran bay gelayaan waxa laga soo saari jiray meelaha ugu fiican ee qoomkooda iyo reeraha waxismooda si aan loo yasin odham adoo ree hebela ayaad hadlaysaa waxaa laga soo saari jiray reeraha laga dambeeyo intii luud ka dambaysay oo dhan waxaa kaloo ilaahay ku soo taswiidin jiruu siin jiray mucjisaad mucjisadu waa maxay waa shayun khaaliqun lilcaada tadharu calaa yadi man iddaca nubuwa nebigu markuu dhaa nebi baanoo rasuul baanoo allah i soo diray ila waa shay qayboo maqane maxaa la odhanaya in ilaahay ku soo diray maxaanu ku garannaa soo odhanaya mucjisada lay dhiibay mucjisada waa laba oo mid xisiya oo ishuu qabanayso ama gacantu qabanayso la gaadhayo iyo mid macnawiya marka waxa badan ta xisiga ah nebiyaduna way wada lahaayeen laakiin waxa ka duwan waxa la idhaha karaamada alkaraama takhtalifu can almucjiza ma hiya alkaraama amrun khaariqun lilcaada ee غayru maqruunin bitaxaddi tadharu calaa yadi waliyi min awliyaa illah awliyada ilaahay wixii alla ka muujiyo ee in taxadi la soconin taxadigu waa maxay anigu waxaasaan ahay waxa igu daliila waxaan ahayna karaamadii waatan ma odhanaya weligu maba ogaba wuxuunbaa ka dhacaya isagoo aanu ogayn oo alla ka muujinaya innaga laakiin qolooyinkii suufiyada ah ee xuurtay inuga haystay waxaad moodaa shay iyagu dalbanayaan wallahi aan ku karaamayn karaamaduna shay la dalbado ma xataa qofkan karaamada laga muujinaya maba ogaba waana sida ahlu sunuu qabaan karaamaduna saddex qolaa loo kala aaminsanyo qole way diidan yihin muctasiladu karaamadu ma jirta bay dhaah way haddii ladhaa karaamaa jirta mucjisada isku qaldamayaanoo nebigii waxa isku walaaqmaya iyo weligii waa la kala garan wayaa bay leeyihin karaamada halkaa inoo dhigo mucjiso keliya jirta qoloyna waa kuwanoo wax walba waxay moodeen karaama xataa sixroolaha iyo ka mushacwidka iyo falalowga iyo beenawaaska wixiisa waxay u qaateen karaama allah ninkan allow weli mayey bay odhanay laakiin karaamadu waxa weeye shaygaa aynu tilmaannayoo saxaabadii bay ka bilaabantay ridwaanullahi calayhi usayd ibnu xudayr ayaa ka mid ahaa ragga karaamaadku ay ka soo baxeen waxaa ka mid aha saxaabigii la odhan jiray tufayl ibnu camr idowsi reerkiisa markuu u dacwadda ugu socday ayaa waxaa ka muuqatay ilaahayow calaamad reerkaygu ugu gartaan inaa xaq waday tus deetana fooda ayaa dhalaashay wuxuui ilaahay waxaa la odhan doonaa calaamad baa laga ifiyo waa taa calaamaddu ku dhacday markuu asnaamtii diidaye waabay sii firdhi doonaane ilaahay ii bedelo ushiisa caaradeedii ayaa looga dhigay waxaa ka mid ah labadii saxaabiye nebiga ka carrabay sala allahu caleyh wasalam ee ushay wateyni tooshka u noqotay siday u sii socdeen bay kala leexdeen haddana labadii ulood baa kala ifay ilaa ay gurigii ka gaadhayeen waxaa ka mid ah saxaabiyaddii caanka ahaydee rasuulka sala allahu caleyh wasalam soo korisay ummu ayman barakatu alxabashiya ummu ayman rasuulkay soo korisay haddana way islaamtay markii dambena waxay dhashay usaama ibnu zayd oo zayd baa guursaday keligeed bay soo hijrootay markay ka soo dhaqaaqay markay meel dhexa maraysay surmiday oo haraaday oo ay dhiman gaadhay deetana ilaahay baa wuxuu u soo dejiyey waadaan samada ayuu ka soo dejiyey wadaantii bay qabsatay markaasay laacday cabtay ilaa ay ka dheragtay wixii intaa waa la dallacbay tilaano arkaya ayaa wadaantii la dallaacay mabay haraadi maalintaasa haraadi ugu dambaysay bay jirta waxaa la sheegaa inay soomi jirtay maalmaha ugu kulul oo ay lugayn jirtay oo aanay haraad dambe ila xagga rabbaa laga waraabiyey khalaas waxaa ka mid a karaamaadkii cumar isagoo mimbarka ku taagan oo khudbadaynaya ayuu yidhi yaa saariyata aljabal yaa saariyata aljabal masaladhi khudbadaadi iyo kelmaddaas ismay lahayne maxay ahay sii waa wax afka ee ku soo dhacayo afkuma iga soo dhacna waan ku dhawaaqay qolooyinka muslimiinta ee ka dagaalamaya ciraaq oo la hadateeliyo khatar la geliyey oo ninka watana saariya laydhaa ayuu hadalkii ku dhacay berigaa waxayd mucjiso la yaab leh laakiin maanta maxay noqotay shay iska macruufa agteenna hebelow iska waran halkuu joogaa caalamka halkii ugu dambaysay su kula soo qoslaya niyo codkaagi maanta maxaa ku dhacay mid xabeebata iminkana waaba istusaano allah oo soodigaa ceraystay maxaa kugu dhacay marka berigaa dee mucji waxay ahayd karaama iyo wax cajiib ah laakiin karaamaadku waa shay jira waxa ka duwan waxa la dhaha irhaaska alirhaasaad si dullaab cilmigu uga faa'iidaystaan irhaasaadku waxa weeye hordhaca nebinimada intaan u nebigu nebi noqon ayaa wax laga sii muujinaya lagu ogaaday inuu nebi yahay nebiga sala allahu alay slam arrimo badan baa laga arkay wuxuu uhi innii la acrifu xajaran bimaka kaana yusallimu calaya nebiba muu noqon maka waxaan aqaanay dhagax markaan soo agmara bay salaami jiray assalaamu calayka ya muxamed dhagaxku salaamaadu waa carariba layd dibna waddadaa ma soo marteen laakiin nebigu sala allahu alay wasalam waxbaa lasii tusaya iyo riyada iyo umuuraha irhaas baa la yidhaha iyadan waxaa ka duwan istidraajka istidraajku waxa weeye shay khaariqun lilcaada yudhiru calaa dajaali calaa yadi dajaali min adajaajila mid beenaalo ah wixii gacantiisa laga muujiyo istidraaj baa la yidhaha sida dajaal oo kale aakhiru zamaanka markuu soo baxo jan uu wataa iyo naar daruuruhu odhanaya da masay da'ayaan waxaasi mucjisana maaha karaamana maahee waa istidraaj iyo seeto dheerayn waxa la mida waxyaalaha ay sameeyaan nimanka mushacwidiinta ama jinka la shaqaysta wuxuu leeyahay jin buu la shaqaystaa qofkani waxan uu qabaa cudurkan uu qabaa uu sheegaya waa istidraaj alloo seeta dheeraynaya waxaa jirta qayb shanaadoo la yidhaha ihaana وشيء خارق للعادة يظهر على يد الدجال من الدجاجيل تظهر على يد الدجال من الدجاجيلة على غير قصده waxaanu filayn baa ku dhacaya isagu wuxuu islahaa muuji shay cajiiba mucjiso ah laakiin waxa ku dhacaya wax isaga dhabarka ka jabiya waxaa la soo sheegaa la wariyaa musaylamatulkadaab inay laba goor ku dhacday musaylamatulkadaab musaylamata waxaa la odhan jiray musaylamata alxanafi alkadaab waa ninkii beenaalaha ee musaylamata ibnu xabiib alxanafi alkadaab waa ninkii nebinimada sheegtay yidhi nebi baane qur-aan baa igu soo degaa ee jacburka akhriyi jiray marka kol hadduu nebi yahay oo nebi uu sheegtayoo qola ay taabacday ilaa afartan kun oo ciidan u wateeyey waxay u keeneen wiil yar oo lahi waa wiil nebi yahay wiilkani waa indhala'yahay ama indhihii baa daciifaye u ducee dabeetna wuxuu isii bal nebi maxamed ku daya oo kutuf dabeetna wixiisii uu akhriyay qur-aan shayddaankiisa wuu kutufay mise dem intii yaraydna wuu weyday khalaas intii yar wuu waayey dabeetana ilaahay baa fashilinaya waa ihaana allah fashilinaya oo isagu muxuu islahaa waa ha noqdo dabeetana imsaa raacila imsaa ku luguyla malaayiin ilaahay baa fashiliyey mar kalena waxaa la wariyaa kutub taariikh ceel biyayareeye baa la yidhi ceelka noogu tuf ceelkiina uu ku tufay gararo dambaba koombo dambe lagama soo darin marka iyadana ihaana la yidhaahdaa kullu haadihi waa ashyaa jira lakin way isdhex galaan marka waxaynu u kala saaraynay inaanay ardayga iska dhexgelin arrimahana aan lagu khaldamin ama qofka muslimkii uu fahmo ayaa daruuri ah wanusamii waxaynu ku magacaabaynaa ahla qiblatina cidda qibladeenna u jeesata muslimiina muslimiin baynu ku magacaabaynaa mu'miniina mu'miniin ah maa daamuu inta ay yihiin bima wixii jaa'a bihi nabiyu sal allahu calayh wasalam wixii nebigu la yimi muctarifiina walahu rasuulkana sal allahu calayh wasalam bikulli maa qaalahu wax alla wixii uu yidhi ee wa akhbara uu ku warramay musadiqiina intay rumaysan yihiin halkaasinu insha allah ka qaadi ilahay adduun iyo aakhiraba haynagu ilaaliyo cilmigana naafica allah haynooga dhigo camalkeennana saalix allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana